qaar ka mid a haweenka gobolka mudug oo ka qaybgalayay munaasabad looga hadlayay isdhexgalka bulshada iyo xoojinta nabadda gobolka mudug ayaa goobta waxa ay ka jeediyeen kelmado wacyigelin ah oo ku saabsan in bulshada gobolku ay qaataan nabadda haweenka hormuudka u ah ka shaqaynta nabadda gobolka mudug ayaa goobta ka hadlay qaarkood ayaana suugaan ku cabiray aragtidooda wacyigelineed ee ku aadan in la joojiyo dagaalka dagaalbeeleedka kusoo laalaabtay deegaanada ka tirsan gobolka mudug
inta wax garanaysa iyo gurti ohoy tashada go'ana noo keenta nabaad baa wax noo gashe go'aan cad noo keena nabaad baa wax noo gashe ee waxaa na maamuusado caaway noo martiya waxaana maamuusayo caaway noo martiya magaaladan gaalkacyo gobolkan mudug waayo ayagoo dad islaana ay heerkas iyo jadra u noqon waayeen maxay isku caji waayeen runtii taas waxaan ogaaday in la waayo hoggaan saxa in la waayo qof naftiisa huro in la waayo dad ilaahay dartiis u dhinto le'anna maxaa yeelay hadda waxaan ogsoonahay dagaaladas dhacaayo maamuladii waa dadaaleen haddii aan maaragtay furmaha hore tagno oo aan dhex galno dhallinyarada dagaalaysa waxay la tahay nagama cod dheeraa nagamana qaylo badna marka waxaan ka codsanayaa maamulka degmada maamulka gobolka iyo nabadda iyo dhallinyarada dhammaanteen intaan israacno oo weliba fanaanku nala socdo oo maaweelinayo inaan tagno goobaha dagaalka si aan dhallinyarada u baraarujinno haweenka mudug ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay si weyn uga shaqeeyeen sidii loo xoojin lahaa nabadda iyaga oo dadaallo xoogan ku bixiyey wacyigelinta bulshada ee ku aaddan nabadda gaar ahaan dagaalbeeleedka kusoo laalaabtay galbeedka gobolka mudug